aan ku bilownay isku horimaadyo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankuo isku dhinaca iyo weliba ururka al-shabaab iyo dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay labaatan ka tirsan al-shabaab halka saddex askarina ay ka dhinteen dowladda al-shabaab ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay inay khasaare culus ay u geysatay ciidamada dowladda warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya waryahayaga xuseen xasan dhaqane
sida ilo deegaanka ah ay v o a u xaqiijiyeen waxaa degan xaalada deegaanka iyo sooman oo saacadihii hore ee maanta uu dagaal ku dhex maray dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab sidoo kale dagaal muddo kooban socday ayaa maanta waxa uu ka dhacay deegaanka beero yabaal oo qiyaastii labaatan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan buulo burte gudoomiyaha degmada buulo burte axmed mahad nuur ayaa waxa uu sheegay in labada goobood ee dagaalka maanta uu ka dhacay ay xilligan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka dagaal gacan kula degan yahay oo saasi waa lagu dagaalamay alxamdulilahi sida yani dadku sheegayana maaha dhaawacyo yaraa jiro oo gaafooyin yar ah gaalina dhimasho ayaana yani hadda ka soo gaaray waxa kaloo meesha jirana waxa uu dhibaato kala weyn oo ku dhacday meesha hadda mahayno meeshiina way ka baxeen hooyinkii shabaabka ahaa waxaa joogaata ciidankii soomaaliya jooga meesha deegaanka beerayabaalna waxbaa ka dhacay ayadana ka war deegaanka beeryabaal laftiisa waalayaajiray oo saacadiyo socday hadda dhibaato weyn kuma jirto oo beeryabaal ka soo gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane oo ku sugan deegaanka iyo sooman ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacaya sooman uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaartay walaal aad u mahadsantahay deegaanka iyo sooman aan ku suganaa hadda sida aan kuu sheegaba xaaladoodana hadda waa degan tahay dad saaka u dagaal ka dhacay namadkii nabadiita ay dagaal kusoo qaadeen waana iska caabino namadka waa la jiiyeeday meydkiisa dhaawacooday ka tageen waana soo bandhigaynaa haddoo lagu yidhaha dagaalka intee saacadoodu socday dhankay idinka soo weerareen wallaahi walaalkayow horta dagaalka anaga gurmadaan ku imaday oo dagaalka waa iga horreya dagaalka socdaan anaga imaday marka laba jahay naga soo weerareen ay yidhaheen ciidankaana imaday markaan imaana laba jahay ka dagaalamayeen labadii jahana waa laga diriyey meelkooda dhaawacooda waa ka tageen sidaan kuu sheegaba xaaladdan hadda waa degan tahay anaga meeshuu ku sugan dhimasha waa jirtaa waxaan ku sheegaa iyo dhaawac labadaba inkastoo hadda tarkoob saxa aan ku sheegi karin dadkaana dhimasha u joogano hadda dhimashada qoryaal usoo qaateen waktigoodana dhimanayo dagaalka waxaa la leeyahay wuxuu ku bilowday qaraxyo ismidaamin ah wararka qaarna waxay sheegayaan in diyaarado dagaal ay qeyb ka ahaayeen bal taa maxaa nooga faahfaahin kartaa
walaal wax hadda qaraxyo waa watan oo iyaaba hadda qaraxyo wata laakiin qof qaraxyada aniga ma arag waxaana in xaqiiqda laga sheegaa loo dhahaya mugdi mala maaha waxay gu meeshaan joogaa marka qof isqarxida aniga ma arag laakiin maxaan kuu sheegaa sibano iyo waxyaalaha qarxo waa wateen iyo maxaan kuu sheegaa wax allaala waxay heli karaan dhanay soo qaateen waxaasi kusoo dagaal tageen marka waxyaalo badana waxyaalo geyso noocaas waa ku dagaal tageen laakiin qof hadda isqarxiday oo xaqiiqa aniga ma arag sooma waay shabeellada dhexe noogu yimaadeen shabeellada dhexe noogu yimaadeen asi doonay sooma waay shabada dhexeyna ku yimideen diyaaradaha dagaalka oo hadda ka qayb qaato sheegaysiina markaa nimanka iska yerini kadib ayagoo meelaha mara arkaayo mubi hadda diyaarad hadda dagaalka qayba aniga ma arag hadday hadda qayb ka tahana hadda maanta ma ahayn walaal aniga saacadda kula hadlaa hadda waa sagaal saac oo dhadhow xilliga hadda kula hadlaa marka saakayaa hadda ka dhacay hal meel oo kale dalabun udira maba jirtaba carab heewinka kale kama waramo oo haqiiq kama sheegin karo waxay ku sugayeen warka maxaa laakiin aniga iyo somalilan jooga dagaal lagu qabsado dagaalkaas kasoo qayb galay ayadaasaana ka warrama mug meelaha kalama haqaje karaba ayadan ku haqajo waa ayadan hadda amnigooda caadi waa
gobolka hiiraan waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waxaana gobolka ku sugan mas-uuliyiin isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed oo dadka deegaanka ku taageeraya dagaalka ka dhanka ah al-shabaab xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne